inta badan magaalada jowhar hore uma aysan lahayn xarumo lagu cilad bixiyo aaladaha kombiyuutarka iyo taleefanada qaar balse waxaa haatan u istaagay arrintaasi oo shaqo abuur ka dhigtay dhalinyaro reer jowhar ah oo bartay cilmiga cilad bixinta kombiyuutarada iyo taleefanada casriga ah yuusuf bashiir diinle oo ka mid ah dhalinyarada baratay cilmiga cilad bixinta kombiyuutarka iyo taleefanada gacanta ayaa magaalada jowhar ka hirgeliyay xarun lagu cilad bixiyo aaladahan waxa uuna ka warbixiyay qaabka ay xaruntu bulshada ugu adeegto iyo sida ay u dabooshay baahihii ka jiray magaalada jowhar maasha allah xarunta aan ku shaqeyno magaceeda waxaa la yidhaahdaa caalim combyuter an electronic rebirs aldhaha waxay ku taalaa xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle degmada jowhar gaar ahaan waxay ku taalaa laamiga dheer kasoo horjeedka garaashka calriyaashe ayay ku taalaa waxaana loogu talagalay sameynta kombyuutarada qeybahooda kala duwan sida laptopiska deskitop all in one kombyutaradan tabletska la dhahayo shaashadaha oo keliya ah xitaa waxaan ku farsameynaa taleefanada waana xarun u qaas ah cilidbixinta kombyuutarada software iyo hardwareba cilidbixinta kombyuutarka caadiin waxay soo bilaabatay laba kun iyo labaatan iyo kowdii ayay soo bilaabatay oo aan soo wadnay laakiin si officially xaruntan waxaan u furnay laba kun iyo labaatan iyo saddexdii ayaan xaruntan furnay ka hor laakiin waxaan ku sameyneynay sida caadiyan waxaan ku sameyneynay xaafadaha iyo qofka inuuna soo wacdo oo aan tagno xaruntiisa meeshiisa aan ugu soo sameyno kadib ayaa waxaan ogaanay laba kun labaatan saddex inaan u baahannahay xarun oo aan markaas annaga nagula imaado sidaa darteed waxaan furnay xarun aan ugu magac darnay caalim combyuter and electronic rebirs aan ugu magac darnay